Qoysaska ku nool kaamka diini ee degmada Lafoole ee duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa xilligan haysta duruufo kala duwan oo ay markaasi ka mid yihiin hoy la'aan, caafimaad darro iyo sidoo kale raashin la'aan dadkani haysata. Barakacayaashan ayaa waxa ay isugu jiraan dad ka soo barakacaya deegaanka Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo sidoo kale kuwa horey u deganaa kaamka islamarkaana waqtigan wajahaya duruufo isku mid ah. Qaar ka mid ah barakacayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa codsaday in lala soo gaaro gurmud bini'aadanimo oo degdeg ah kaamka oo waxaa deganahay oo diimi aan deganahay saddex sano iyo minii wax la jiro ahaan umehan joognaa unanka waa baahannahay walaalayaalow inaa unankana nala soo dayda inaan rabnaa waa baahanahay biyo iyo muguri ma haysani saddex sanaan joognaa biyo la'aan muguri la'aan hay nafaan ahni inaa muguri noola soo gaarto sidaan rabnaa diilinka kaankiisaan joognaa inaa noola soo gaar garabka noola soo qabtaan rabnaa raashinkii ilkeen waa la leexsadaa
waxaan haysano malihin meesha annagana ku rafaasanahay deegaanaan nahay